mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo tegay dhulbeereedka oo muranku ka taagnaa ayaa waxay warbixinno kaga dhagaysteen odayaasha dhaqanka deegaanada daymasame iyo maandheere wadahadalla dheer kadib waxaa suuro gashay in laga heshiiyo murankaasi oo muddo dheer soo taagnaa odayaasha deegaanka ayaa maamulka gobolka shabeellaha dhexe uga mahad celiyay dadaalka ay ku bixiyeen xalka gaaridda murankaasi oo soo taagnaa ilaa soddon sano gudoomiyaha maamulka magaalada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baarey oo goobta ka hadlay ayaa marka hore waxa uu ku ammaanay kaalinta nabadoonnimada leh oo uu ka qaatay suldaanka beelaha shiidle suldaan axmed rashiid waxaana uu ka maamul ahaan ballan qaaday inay il gaar ah ku hayn doonaan hirgelinta waxyaabaha lagu heshiiyey dagaalkaas oo beeraha ka dhashi labadaas tuulo ee walaalaha ah wuxuu soo socday muddo aada u badan soddon iyo dhowr sano ah run ahaantii waxaa ku dhintay dad badan waxaa isku waayey oo kala go-ay labadaas tuulo dadkeedii iyo deegaankeedii waxaa la falan waayey dalagii ka baxayey dhulkaas ilaahay mahaddiis waxaa ilaahay noo soo gabagabeeyey oo shalay ay noogu dambaysay in soohintii loo bixiyo dhul beereedka ay isku haysteen qofkii ku xadgudba waa laga soo gudbi waxay ahayd intii aanan la bixinin soohin la bixinin hadda ma lagusoo xadgudbi karabo maxaa yeelay soohin oo magaciisii oo cad oo qof kasta qaangaar ama magaciisi ama ku nool zoonkaas arki karaayo oo dareemi karaayo qof kasta oo meeshaas iska taga xataa calaamadaas fahmi karaayo ayaa la dhigi sidaa daraaddeeda haddii taada aan qaatana cid kastoo isku daydo waxaa lala tiigsan doonaa sharciga odayaasha beelaha heshiiska gaaray ayaa dhankooda waxaa u hadlay saalax xasan maxamed oo ah guddoomiyaha deegaanka daymasame waxaana uu soo dhoweeyey qodobada lagu heshiiyey horta shalito waa maalin ciideed baynu ahayd anigoo ah xaaji saalax xasan axmed degmada maandheere gadoomiyaheeda soohin soddon sano annaga iyo walaalaheena daymasame yacni lagu dhintay leesku dili leesku baabi'iyey wallahi shalitoo waa kiiro iyo qaymo ayaan dareemayni iyo nolol cusub soddon sano ayaan shalay soo gebagabayni waxaan ka raali noqoni annaga iyo walaalaheena iyo dadkii kaalinka ka qaadatay waxaan soo gebagabayni in arrimihii oo dhan lagu laga heshiiyo oo sacbada aan isku taagno lagala soo qayb galeen odayaashayni yacni oo u horeeyo madaxweynahayna oo jowhar iyo ku-xigeenada waynagu hanuuniyeen hooshaan ayaga ayaa hanuun weyn ka qaati guddoomiye cismaan baarre waxa uu intaasi raaciyey in laysku afgartay in labada dhinac iyo dhinacyada kale ee heshiiska goobjooga ka ahaa in la meelmariyo waxyaabihii lagu heshiiyey tallaabo adagna laga qaado ciddii ku xadgudubtaa
amni marka hore alla ahaayo nasiib wanaag waxa waaye geedan waxay lahayd saddex tiir saddexda tiirna waa tiirka ugu horeeya waa kuu sheegay madaxweynuhu ahaa oo dhinac kale mas dhinac kasta mas-uuliyaddeeda lahaa tiirka labaadna waxaas ahaa hogaanka dhaqanka suldaan axmed rashiid aan kuu sheegay dhinaca amnigana wuxuu ahaayey kheyr alla asiiyo jelaani farol nin la dhahaayo oo aagaas dhan noo xil saaran ee haddana kaalin oo maxaan ku rahdo geesinimo leh oo dadnimo leh ee taariikhda ay sheegi doonto ka qaati waxaan leeyahay waxay leedahay maanta maalin xusid mudan ee maalin dhaaxam badanna lasoo xasuusan doono asaga iyo madaxweynaha iyo suldaankaba saddexdaas tiir waa saddexdii tiir ee soddon sano ka badan wax soo jiri maanta lagu istaagay ilaahay ka sokowna iigaas ay mudnaanta iyo sharafta iyo karaamada ay leeyihiin dad badan oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay muddadii uu socday khilaafka muranka ka dhashay ee dhulbeereedka u dhexeeya deegaanada daymasame iyo maandheere oo hoostaga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne